sufiinta dabcan waxaan ka hadlaynay dembiyaal tiro badan laakiin waxa ugu muhiimsana waxa weye waxay ka qaban karaan abaarta oo dee dalkao dhan hadda camintay oo dhib badan dalka ku haysa dalweyne turkiya iyo soomaaliya runtii macaawino badan siiyo weeye marka arrintaasi inay wax ka qabtaan guud ahaan soomaaliya gaar ahaana puntland runtii wuxuuna ii sheegay inay jiraan barnaamijyo arrinta kusaabsan oo wadaan ama ha noqoto mucaawino dhanka raashinka ah oo wakti aan dheerayn ay yiraahdeen waa keeni doonaa soomaaliya ama ha noqoto sidii loola dagaalami lahaa abaarta waktiga dheer oo waxyaabaha dee abaarta keeno oo nabaad guurku kamid yahay oo dhirta la siraya kamid tahay iyo environmentka bii-ada sidii looga shaqeyn lahaa noqoto waktiga dhowna wixii ay taageera geysan lahaa ay geystaan oo dhanka raashinka iyo mucaawinada ah waktiga dheerna kahortaga abaarta ay mashaariic ku saabsan ay ay ay dalka ka fuliyaan arrinta kale waxay tahay turkiga in badan buu soomaaliya joogaa hadda ilaa laba kun iyo koo iyo tobankii wax shaqa ahoo muuqato oo la garan karana kama aysan qaban puntland marka waxaan ka wada hadlayna dabcan dee deeqda ay siinayaan soomaaliya deeq somaliya loogu talagalay weeye deeq magaalo gaara iyo gobol gaara ay xaq uleeyihiin ma aha waxaan rabay inaan ku taakiidiyo una sheego ambasadorka in deeqda soomaaliya loogu talagalay wixii ay kulahayd puntland in puntland ay uga fadhido in badan bay yimaadeen dhowr sida nagu soo laalaabteen ballanqaad badan bay sameeyeen oo hore inay ka dheereeyaan oo fuliyaan wixii ay naga ballanqaadeen taasna dabagalkeedii iyo ka dhaheedii amase inaanu ka hao hadalada mid meesha ku jirta ayay ahayd waxyaa badan bay ballan qaadeen oo isbitaalla kamid yihiin iskuullo farsamo kamid yihiin aan eegna waxa ay keenaan insha allah waa sugayna oo fadhinaa waxaa la sheegayaa in ay ballan qaadeen inay dhowaan soo dirayaan wafdi xaqiiqa raadisa oo soo qiimeyn doona xaaladda ka jirta puntland ahay wuu wuu yiri adoogu bishii koolaata ka wixii ka dambeeya igu yiri waxaanu rabnaa kolley wuu soo wargelin doonaa soo wargelin doonaa buu igu yiri inay soo diraan hay-ad baad kalada tika oo ah hay-adda u qabisan horumarka turkiga inay timaado oo gobolka timaado soo aragto hadda ka hor waxay ballan qaadeen inay xabiiska furtaan garoowe iyo gaalkacyo welina ma hayno marka hadda waxay yidhahdeen technical team baan soo diraynaa arrintaas ku sameeya assessment iyo dabagal marka insha allah waa soo dhaweyn hadii ma yidhahdaan waan arkaynaa wixii aadbusha ku fiyan xagga dhismaha ciidamada iyo tababaradooda waa ka wada hadasheen waa ka wada hadalnay haa sababta waxa weeye waxay aada iyo aada u tababaraan ciidan badan oo soomaaliyeed oo nooc walba leh ilaa hadda ay gaareen inay tababaraan baalyootyadii amase dadkii diyaaradaha waday wax puntland ah oo qeyb aho arrintaas ay ka ahayd nama aysan jirin ciidan la yahado somali national caalami ciidanka qaranka ayaa shira magacaan u jira ciidankaasna ciidanka xamar iyo agaarkeeda jooga weeye mar walba ay timaado deeq waxbarasho oo dhanka ciidamadaana mar walba waxa tegaya waxay ahaadeen xamar iyo agaarkeeda iyo wax yar oo koonfurta ah goboladaas bay bakool iyo gada iyo jubbooyinka xuniga yar oo laga soo qaado laakiin dhankan puntland inaba lekaatee wax taageero dhanka tababarada ciidamadaha nama aysan siin waxaan ka hoyana waxay ahayd hadda iyo wixii ka dambeeya wixii tababar ciidan ah in puntland ay qaybtooda ufadhido ugu dambeyntii rajada aad ka qabtaan in dowladda turkiga oo ah dowlad weyn inay hadda fuliso ballanqaadyadan dhinaca puntland rajada aad ka qabtaan intee leegtan madaxweyne wallahi anigu sababte waa riixaynaa runtii niyadwanaag badan bay soomaaliya u hayaan laakiin dee wax badan baa ka khaldan oo dalkii waa dal federaala weye marka waxaa loo baahan yahay federalismka suya in loo hirgeliyo dalka in resourceka imaanayo la qaybsado weye waxaan ka wada hadalnay runtii mataaneynta gobolada turkiga iyo puntland magaalooyinna waan ka wada hadalnay hadda sidii loo mataaneyn lahaa garowe iyo kutaala gaalkacyo boosaaso magaalooyin kala weyn puntland inay helaan magaalooyin la mataana oo ah dhanka turkiga taa lafteeda waxay keenaysaa in isdhexgalkii iyo mucaawanadii iyo gobolada turkiga gobolo aada horumaray weye degmooyinkooda degmooyin aada horumaray weye wax badanoo dowladda turkiga aan looga baahnayn baa dhici karta haddii mataaneyntaasi ay hirgasho wafdiyo laisdhaafsado baahihayaga aan u gudbino kabacdana markaa wixii taageera aan siin karaan siino marka waxa weeye waxaan ka rajeynaynaa turkiga inay fahmaan isbedelka soomaaliya ku dhacay iyagu wadan waxa weeye dowlad dhexe keliya ay taliso oo federaala maaha marka conceptiga ah ama fikirka federalismka ahi wuu ku yaryahay fahamkiisu iyo qaabka uu shaqeeyo taas ayaa keenaysa marka mar walbaaba inay dowladda dhexe dowladda dhexe dowlad dhexe ay yidhaahdaan marka runtii waxay u baahan yihiin tacliim badan inaanu siino oo kusaabsan soomaaliya waana ka wada hadalnay wayna og yihiin wayna fahamsan yihin hadda duruufaha soomaaliya ka jira marka insha allah inay isbeddelkii wadan rajeynaya fikirkooda iyo qaabka haday dhaqmayaan aad baa umahadsantaha madaxweyne hadan mudan